dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in beeraley soomaaliyeed ay mooskii ugu badnaa muddo toban sano ah ay ka dhoofiyeen dekedda muqdisho mooskan oo cadadkiisu uu dhan yahay toddobaatan iyo siddeetan ayaa laga soo gooyey beeraha ku yaala gobolada shabeellooyinka wasiirka beeraha ee soomaaliya cabdi axmed maxamed baafo ayaa v o a u sheegay in mooskan uu yahay mid tijaabo ah oo lagu sahminayo suuqyada khaliijka cabdicasiis xuseen ayaa haddaba wasiirka ka waraystay mooskan shalay laga dhoofiyey dekedda muqdisho beeraley mooska beerta oo samaystay shirkad fulidson la yidhaahdo ayaa waxa ay direen oo